الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى bاب baabkan wuxuu ku saabsan yahay mucaamalaة الرaqiiq addoomaha iyo mucaamalada ay dadka kale xorta ay la galaan iyo axkaamta mucaamaladaasi ay leedahay alcabdu buu hi addoonku in lam yu-dan haddaan loo fasixin lahu isaga fi tijaarati ganacsiga laa yasixu ansixi maayo shiraauhu iibsashadiisu bigayri idni sayidih qof kale oon u ogolaan wax iibsado fil asaxi wejiga raajixa marka la eego waxaa muhima in la ogaado addoonku inuu yahay maxjuurun caleyh lixaqi sayidih addoonka tasarufaadka maaliga ah xoolaha la xidhiidhaa way ka xayiran yihin waxaana xayiraadda noocaasa loo saaray iyadoo la ilaalinayo xaqa qofka iskale ee addoonka u yahay walihaada ma ansaxayaan tasarufaadkiisa iyo takrafalk takrifalkiisa xoolaha la xidhiidha sababtuna waxay tahay waa lima fiihi min annaqs aladi ashbaha bihi safiih addoonnimadu waa nuqsaan qofka ku sugan nuqsaantaasina waxay u ekeysiisay qofka safiiha ah wax magaratadee xoolihiisa si fiican aan u maamulan karin sida awgeed ganacsi iyo waxa la xidhiidha oo dhan addoonka looma ogola inuu wax iibiyo iyo inuu wax iibsado iyo inuu wax kiraysto iyo inuu wax kireeyo wixii la halmaaloo dhan ilaa qofka iska leh ee maamulaa arrinta noocaasa uu fasaxayo sababtu waxay tahay oo inuu wax iibsadaa aanay u ansaxahayn waayo isagu waxba male isagaaba la leeyahay walaysa ahlan lilmilki walaa lisayidihi biciwadin fii dimati mid iyada waa la isku waafaqsan yahay oo xoolo markaa isagu uu leeyahay ma jirta xoolaha sayidkiisa waxma kuma soo iibin karo wax ka midana ma iibin karo waxaa markaa la isku khilaafsan yahay hadduu dumadiisa wax kusoo iibsado qof buu wax ka iibsaday lacagtiina igu lahow buu yihi ma ansaxaysa arrinta noocaasi ahi arrintaa khilaaf baa ku sugan oo culimada qaarkood waxay leeyihiin dumadiisu uma xayirna sayidkiisa laakiin qowlka raajix ee muctamadkaa fi lmadhab wuxuu leeyahy ma soo iibsan karo wax markaa uu dumadiisa ku bedeshay wax uu dumadiisa ku ku amaahday sidaasoo kale wax sayidkiisa usoo iibin karaana ma jiro ugu soo iibin karo wax isaga dumadiisa saaran waayo sayidku arrinta noocaasa raalli kumu noqon wayastariduhu buri wuu ceshanayaa albaayicu iibiyihi sawaaun waxaa isku mida kaana haya fii yaddi lcabd shaygu addoonku iibsaday mid gacantiisa ku jira aw sayidi ama gacanta sayidkiisa mid ku jira waa isku mid waayo iibkii muu ansixin mar haddaanu iibku ansixinna qof waliba waa inuu wixiisii la noqdo qofkii shay ay ka iibiyeen shaygiisii buu la noqonaya haddii isaga markaa shayga lacagtiisii la siiyeyna waa inuu soo celiyo haddii shayga uu kusoo gaadho gacanta addoonka isagu ka qaadanaya hadduu sayidkiisu kala wareegeyna sayidkiisa ayuu ka qaadanaya fain talifa hadduu baaba-o shaygii fii yaddi ay fii yaddi lcabd addoonka gacantiisa hadduu ku baaba-o dee magdhow baa markaa ka xaasila ila iibkii mu ansixine markaa magdhowgaas yaa lagu yeelanaya ma addoonka qofkii lahaa ma addoonkaa lagu yeelanaya haddaan idhaahna addoonka addoonka sidee loogu yeelanaya ma raqabadiisa iyo qoortiisa ayuu xaqii ku tacalluqayaa isagaa loo qabsanaya loo iibinaya mise xaq dumadiisa iyo mas-uuliyaddiisa saaran buu noqonayaayo intuu xoroobayu sugaya wuxuu yihi fain talifa hadduu baaba-o shaygii addoonku uu iibsaday fii yaddi addoonka gacantiisa hadduu ku baabaa tacalaqa damaanu magdhowgii wuxuu la xidhiidhayaa bidimatihi ay mas-uuliyatihi addoonka mas-uuliyaddiisa xuquuqda markaa maaliga ah ee la xidhiidha addoonka macnaa waxaa addoonka lagu yeesho noocyuu leeyihi nooc waxa weeye ma yatacallaqu biraqabatihi wax qoortiisa la xidhiidhaya bimacnaa isaga loo qabsanaya oo isagaa loo iibinaya hadduu sayidkiisu doonayo inaan laga iibinna de waa inuu furto xaqii u bixiyo waxaa waxaa ka mid a jinaayaadka qoomaha uu geysto hadduu qof tusaale ahaan dee dhaawac uu geysto ama ciduu xoola ka baabi'iyo raqabadiisaa u xidhan markaa isagaa loo iibinaya markaa kaasoo kale waxa la tacallaqa biraqabatihi baa la haha xaqaasoo kale sayidku hadduu jeceliyo inaan laga iibin uu doonayana waa inuu furto wixii loo haystay de waa inuu bixiyo nooca labaad waxa weeye waa addoonku wax ku soo galay raa raalli ahaanshaha cid kale oo sayidkiisii oo aan u ogolaan inuu ganacsi galo iyo tijaaro ayuu isagu iska galay qof baa wax ka iibiyey ama wax uu ka iibsaday qof buu wax ka iibiyey ama waxbuu ka iibsaday xuquuq baa halkaa kaga soo baydhay iyo xoolo xoolaha raqabadiisa looma qabsan karo dee waa xoolo uni leeyi waxaa loo raacayaa dumadiisa oo macnaheedu uu yahay mas-uuliyaddiisa marka mas-uuliyaddiisaa loo raacaya macnaheedu waxa weeye intuu xoroobayaabaa qofkaasi uu sugaya isagaa baddaa isku galay oo addoon aan loo idmin tasarufkan heshiisyadaa la galay iyo mucaamalaadkaas marka uu xoroobo ee xoolo uu helo ayuu ka qaadanaya raqabadiisa uma qasban uma qabsan karo waxyaabaha qaarkoodna kasbigiisaa loo raacaa tacabkiisa iyo shaqadiisa oo addoonkii haddii sayidkiisu uu idmo inuu guursado guurkaasi wuxuu waajibinayaa meher wuxuu waajibinayaa saas oo kale masruuf iyo biil kuwaasi waxaa laga jaraya kasbigiisa iyo waxa uu soo shaqaysto ayaa laga jaraya oo raqabadiisa iyo laftiisana loo iibin maayo wax dumadiisa loo raacayana maaha wuxuu hi aw fi yaddi sayidi haddii shaygii uu baaba-o gacanta sayidka isagoo ku jira falilbaayici iibiyihii waxaa u banaan tadmiinuhu ee tadmiinu sayid inuu sayidka damaanadiisa geliyo oo sayidka u ihaahdo ii magdhow waayo dee waa liwadcihi yaddihi calaa milki ninkan addoonka lihi waxaa addoonkiisu cid ka soo iibsaday iyadoo aanu u ogolaan ganacsiga iyo iibka dee wax milkigiisa iyo lahaanshihiisa soo galay maaha markaa xoolo dad kale oo gacantiisa galay bay noqonayaan oo si khaldan ku galay markaa isaga ayaa magdhowga la weydiinaya walahu waxa u banaan qofkii addoonkaa aan loo idmin ganacsiga wax ka ibiyey muطaalabaة اlcabdi addoonkii xaqiisa inuu ka dalbo bacda اlcidqi markuu xoroobo kadib oo de waa tii la yihi tacalaqa damaanu bidimatiisoo lama odhan dumadiisa iyo mas-uuliyaddiisu magdhowgii iyo xaqaas uu ku tacalluqaya markaa qabla اlcidqi addoonka kama dalbi karo waayo waa mucsiro xoolabo male muxuu ka dalbi addoonkiina uma qabsan karo ma odhan karo isagaaba xoolaa isagaan xoolaa igu qabsanaya waayo sayidkii lahaa addoonkan uma ogolaan ganacsiga isagunbaa howlaha iska galay adiguna gaabis baad samayso inaad ka hubsataaba eh hubsiimihii baa kaa maqan waqtiraaduhu buu yihi addoonka ama hashadiisu ka shiraa'i ibsashadiisoo kale weeye taasubay la xukumtay waayo labaduba waa caqdu mucaawadati maaliya waa heshiis xoolo lagu kala bedelanayo wain adina lahu taasi waa haddaanu sayidkiisu u ogolaan wain adina lahu hadduu sayidkii u fasaxo fi tijaarati ganacsiga tasarafa addoonkii wuu tasarufayaa khilaafna male taasi waayo marka horeba waxaa tasarufka loogu diidanaa xaqa sayidkiisaa la ilaalinayay sayidkiisina xaqaa isaga ka tanaasulay oo ganacsigii u fasaxay marka halkan marka tijaaro la leeyahayna waxaa looga jeedaa kulu maa yadkulu taxta smiha wax kastoo magacaa tijaaro ama ganacsi hoos iman kara wamaa huwa min lawaasimiha iyo wax isaga laftiisu ganacsigaanu noqonin lakiin waxyaabaha ganacsiga lagama maarmaanka u ah alaab tusaale ahaan in la raro in la qaado waxyaabahaas oo kale in la ilaaliyo bixasab اidn haddaba siduu u tasarufaya ma siduu doono waa bixasab اidn marba sida wax loogu idmay ayuu u tasarufaya waayo tasarufkiisu miduu iskii u leeyahay maaha oo asal waxa waa inaan tasaruf loo ogolayn tasarufkan wuxuu ugu banaanaaday ogolaanshaha sayidka markaa siduu ugu ogolaaday waa inuu dhaco oo intii loo idmay waa inuu ku gaabsado sida qofka wakiilkaa iyo qofka cid mudaarabo ay ku wada shaqaysanayaan iyo marka hadduu tusaale ahaan yidhi sanadkan u shaqee sanadkaasi markuu dhamaado waa inaanu sii wadin hawshaas hadduu yihi tusaale ahaan magaaladaasun ka shaqee oo in iyadoo ku gaabsado hadduu yihi xoolaha noolu markaa inaad ka ganacsataan kuu fasax waa inaanu dhaafin hadduu yidha tusaale ahaan raashinkan kuu fasax waa inaanu dhaafin musarifkiisu bixasab ilidin waa inu noqdo taasuu ka farciyo wuxu uhi fain adina lahu hadduu idmo sayidkii fii nowcin nooc ka mida waxyaabaha laga tijaaraysto sida dharkii oo kale ama wakti baabuu u cayimay lam yatajaawazhu looma ogola nooca inuu dhaafo nooc kale u dhaafo waayo cayimista sayidku waa mid ujeedo iyo muraad uu ka leeyihi waxaaba dhici karta addoonkan inuu noocaa ganacsigiisa aada u yaqaan inuu ogyahay sababta nooca ugu cayimaba taa ay tahay walaysa lahu addoonkaa tijaarada loo ogolaaday uma banaano anikaaxu guur oo tijaara lagu idmay dee guur baa lagu idmay maaha guur baa lagu idmayna tijaara lagu idmay maaha oo nikaaxu waxyaabaha magaca tijaaro hoos imanaya ka mid maaha wa kullu minhumaa wagayru mutanaawilin lilaakhari labadaa midna ka kale magiciisa ma hoos tago markaa kii loo idmay maaha weeyaan macno walaa yuajiru kirayn maayo addoonkaa tijaarada loo idmin nafsahu haddaan loo idmin dee iyada lafteeda ma kirayn kara naftiisa xoolaha ganacsiga iyaguu kirayn karaa oo dee kiradaa lafteedu tijaaradii bay soo gelaysaa laakiin isagu isma kirayn karo waayo tijaara lagu idmay iyo iskiree labay kala yihin oo iskiree waxa weeyaan magaca tijaaro mid hoos imanaysa maaha marka laa yamliku tasarufa fii raqabatih fakada fii manfacatih sida aanu isu iibin karin waayo raqabadiisa kuma tasarufi karo iyo laftiisa ayaanu manfacadiisana ugu tasarufi karin oo aanu isu kirayn karin walaa ya-dan u ogolaan maayo addoonkaa tijaarada loo fasaxay licabdihi addoonka uu gacanta ku hayo isagoo addoon ma lehee waxaa loo jeedaa addoonka uu ganacsi ahaan usoo iibiyey u idmi maayo fi tijaarati ganacsi uma sii idmayo oo alaabta uu ganacsiga usoo iibsaday ama ashyaada addoon baa ka mida addoonkaa ma odhan karo oon kuu fasaxaye tijaaraysa ma odhan karo waayo isaga ayuu sayidkiisu u fasaxay inuu ganacsi ka shaqeeyo kaa kale uma fasixin kaa kalena sayidka ayuunbuu u yahay addoon marka isaga laftiisa xayiraad baa saaran fasaxna ma helin waaye hadduu sayidku se u idmo u yidhaahdo addoomaha aada soo iibiso ganacsi waad u idmi kartaa waad u fasixi karta markaa way bannaan tahay walaa yatasadaq xoolaha sayidka ee uu ku shaqaynayo sadaqad kama bixin karo walaysa min ahli tabaruc qofka xoolo cid kale ay leedahay hadduu gacanta ku hayo shaqaalaha ka ahaado wakiil ha u ahaado xoolaha agoomeedaha iyo sadaqad kama bixin karo wixii ku waajibay mooyaane oo qofka tasarufkaa loo ogoliyo tabarucaa loo ogoliyo waa kala laba oo mid kastoo tasarufka loo ogolyahay maha macnadu in tabaruc loo ogolyahy dad badan baa loo ogolaya tasaruf sida kuwa aynu sheegnay oo kale laakiin tabaruc aan loo ogolayn walaa yucaamilu heshiis iibiya wixii la halmaalo la geli maayo sayidow sayidkiisa bimacnaa sayidkiisii waxba kama iibin karo waxna kama iibsan karo waayo marka horeba yuu u tasarufaya isagu sayidkiisu u tasarufaya marka waxay noqonaysaa undu inuu sayidku labadii daraf ee heshiiskaba isagu inuu matalaya noqonaysa qofkuna maalkiisa maalkiisa kuma iibin karo baycu maalihi bimaalihi sax maaha waxaa markaa ka duwan un mukaatabka isagoo axkaam gooniya buu leeyahy inoo iman doonta walaa yancazilu addoonkii tijaaradii loo fasaxay ka casilmi maayo biibaaqatihi inuu dhuuntay oo uu baxsaday sababteed waayo dhuumashadaa iyo baxsashadaasi waa macsiyo weeye marka macsiyaduna dee xajri ma keento qofka tasarufaadkii maaliga ahaa in laga xayiro ma keento waxay la mid tahay hadduu sayidkiisa wax kale ku caasiyo ee tijaaradii loo fasaxay arrintaasi ka xayiri mayso oo hadduu u baxsado tusaale ahaan beled uu u ogol yahay sayidku u fasaxay inuu ka tijaaraysto isagoo baxsada ganacsiga halkaasu kasii wadi karaa asalkuna waa istimraaru lidn ogolaanshihii loo ogolaadee loo fasaxay ganacsigu inuu sidii u shaqaynayo ilaa wax bedelo la helayo walaa yasiiru ahaan maayo noqon maayo addoonku maaduuna lahu mid loo idmay tijaarada ku noqon maayo bisukuuti sayidihi aamuska sayidkiisa u aamuso wa calaa tasarufihi oo tasarufkiisa markaa isagoo arkaya uu ka aamuso sayidkii idanku bimacnaa waa inuu noqdo nudqi iyo dhawaaq iyo wixii la xukumo mid ku xaasilo waa inuu noqdo lakiin hadduu sayidka arko addoonkiisa oo tasarufaad sameynayo yabiico yashtari wax iibinaya wax soo iibsanaya aanu ku odhanna waan kuu fasaxay ganacsiga aamuskaa uu ka aamusay arrintaasi uu ku inkiri waaye uu ku qabsan waaye noqon maayo inuu u idmay ganacsigii nikaaxi laftiisi waa la mid addoonkiisiiyo wuxuu arkay gabadh loo meherinayo markaasuu iska aamusa laa yakuunu sukuutu idnan lahu fi nikaax inuu guur u ogolaaday arrinta noocaasi noqon mayso waxay ku salaysan tahay qaacidadii shaaficiye laa yunsabu lisaakitin qowl qof aamusay wuxuu ka aamusay looma nisbeeyo oo mid yidhi oo kale lagama soo qaado laakiin qaacidadu waxay leedahay kolley istinaa waa sukuutu fii macrad alxaajati ila alkalaam waa lahu xukm اkalaam aamuska qofku aamuso meel hadal u baahan hadalkii unbuu la xukum yahay inuu hadlay oo kale ayay ka dhigan tahay wayuqbal waa la aqbalayaa buuhi iqraaru qirista uu qirto biduuni lmucaamalati gashiyada iyo deyminka ka dhashay mucaamalada isaguu ku dhex jiray oo iqraarkiisa waa la aqbalayaa asalku waxa weya aliqraar cala algayr laa yuqbal iqraarku waa xuja qaasira qofka wax qirtay ayuunbuu ku kooban yahi waxaan qirayaa inuu inuu hebel waxa weeyaan waxaa nagu leeyahay ama inuu hebel waxaa ku leeyahay ma ansaxayso shaahid buu dee qofku noqon karaa laakiin cid kale waxba kuma qiri kara naftiis wax ku qiri karaa waxyaaba markaa taa laga soo reebay qaacidada ama daabidka odhanaya aliqraaru xujatun qaasira tanaa kamida oo addoonkii sayidkiisa uu ganacsiga u idmay hadduu qiro markaa dayn u idhaahdo deyntaa hebel wuu nagu leeyay waxaan qirayaa inuu hebel deyntaa nagu leeyay deyntuna ay tahay mucaamalaadkii iyo ganacsigii loo idmay mid ka dhalatay mid kale maahe wuu qiri kara iqraarkan duyuun lmucaamala ku saabsani waa miduu awood u leeyay inuu inshaa ku sameeyo inuu curiyo siduu u curin karo tasarufaadka tijaariga masaladana kitaab liqraar ama baab liqraar bay noogu iman doontaa mar kale waman carafa buu ihi qofka og riqa cabdin ay riqa shaksin oo riqa cabdin waa hadal aan markaa yaro toosnayn addoon addoonnimadii addoon addoonnimadii waxaa ka fiican in la idhaahdo riqa shaksin qof addoonnimadii waana sida muxarirku u dhigay cibaarada muxarirka tan minhaaj ka fiican qofka og shaksi inuu cid addoon u yahay lam yucaamilo uma banaano in la mucaamalado mucaamalaadka markaa maala ku saabsan xataa yaclama ilaa uu ogaanayo alidna in loo fasaxay mucaamalaadka oo sayidkiisu u fasaxay oo uu ku ogaanayo bisamaaci sayidi inuu sayidkiisiiba arrintaasi uu ka maqlay bisamaacin uu ku ogaanayo min sayidii uu ka maqlay aw bayinatin ama caddayn buu ku ogaanaya laba markhaati oo cuduulo looga qaatayna baa yidhi hebel addoonkiisaa wuu ufasaxay tijaarada mar hadduu ufasaxayna asalku waa inuu fasaxaasi shaqeynayo ilaa la ogaanayo in xayiraad dambe la saaray aw shuyuucin buu ku ogaanaya arrinkaasi inuu faafay beyna naasi dadka dhexdooda oo dadkii baa markaa isla dhex qaaday hebel waxa weeyaan addoonkiisii tijaarada iyo ganacsiga uu fasaxay marka hadduu addoonnimo ku ogyahay in la mucaamalada ma banaano ilaa uu ogaanayo in loo fasaxay waayo alaslu waa cadam lidn ogolaanshaha sayidku uu bixinaya waa ficil isaga kasoo fulaya walaslu fi lafcaali waa alcadamu afcaashana waxaa asalo inaanay dhicin marka in aan waxba loo idmin baa asala marka in loo idmay waa khilaaf lasl sida arrinta lagu ogaabay khilaafsanta marka waa in caddayn loo helo marka laleeyahy aw bayinatin laba markhaati shardi maa xataa hal qof hadduu u sheego ku filan walow bishaahidin waaxidin waaye wa fi shuyuuci in idanka lagu garan karo in warkiisu uu dadka ku dhex faafo wejun baa ku sugan wejigaas wuxuu leeyahy maya warkaasoo dadka ku dhex faafay uun oo qof markaa mucayana oo la garanayo le sayidka anaa ka maqlayna aan lahayn idankaasi ku sugmi maayo waayo addoonka inay xayiraadi saaranta waa mid muxaqaqoo la hubo xayiraadaasi inay suushayna waa laga shakisany mar haddaanad sayidkii ka maqal ama cid ka maqasho looga qaateen aanad ka maqal ee war la isla dhex qaaday oo qof le anaad sayidkii ka maqlayn aanad ahayn un arrinkuu yahay walyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiinina shaki kuma suusho waayo muctamadku waa ka jawaabay taas wuxuuhi waa runtiinoo asalku waa sidaa asalku waa in addoonkan xayiraaday tasarufaadka ay ka saaranta shuyuuca iyo warkaa faafay ee cid cayiman oo le annaga sayidkii ka maqale aan lahayna de waa waa arrin shaki un keenaysa yaqiinina shaki kuma suusho laakiin waxay kamid tahay waxyaabaha lasoo reebay maxaa loo soo reebay inaad sayidka laftiisii dadkao dhami inay ka maqlaan inuu addoonkiisii ganacsiga u fasaxay ama qof le anaa ka maqlay oo looga qaateena inay helaan qof kastoo doonaya addoonkaa lamuca inuu la mucaamalado doonaya u helaa waa arrin adag cusriga iyo adeyguna taysiir buu keenaa oo ilahi ba subxana watacala hi yuriid llahu bikum اlwisra walaa yuriidu bikum اlcusra wama jacala calaykum fi اdiini min xaraj waa qaacida almashaqatu tajlib taysiir ayuu faracani hoos tegaya walaa yakfi kuma filla ey fii hubuut اlidni idanka sayidka sugnaanshihiisa kuma filla qowlulcabdi sheegashada addoonku hadduu ihahdo addoonku sayidkaygu u idmay inaan tijaareeyo qowlkiisaasi kuma filla waayo asalku waa arrintaa uu sheeganaya inaanay jirin isagana waa arrin ay maslaxadi ugu jirto marka hadalkiisu tuhum in la tuhmaa buu keenayaa waayo addoon ganacsigii loo idmay waa addoon la derajeeye wey inuu derajada iska doonaya baa dhici karta marka tuhmada noocaasi mar hadday tahay qowlkiisa qura lamaa qabalaya laakiin hadduu idhaahdo xujira calaa sayidi qowlkiisa waa la aqbalaya duraa ninkii aniga ilahaa ee ganacsiga i idmay maalkiisiba waa laga xiiray hadduu idhaahdo qowlkiisa waa la aqbalaya in mucaamalo maaliya isaga lala galaana ma bana o isagu waa farac asalkii hadduu dhaco faracuna u dhacay idaa saqط اlaslu saqط اlfarcu xataa haddii sayidkii waxa waya arrinka xajriga uu inkiro waayo hadda isaga caaqidoo heshiiska lala gelaya isaga heshiiska lala gelaya baa wuxuu qirsanyay heshiiskani inaanu ka ansaxahayn marka lalama geli karo hadduu isagu iscasilo odhaahdo ogolaanshihii sayidka iyo idankiisa waa la iska casilay ma casilmayo waayo tasarufkani miduu naftiisa u tasarufaya ma waa tasarufu lixaqi sayid waa hawl iyo shaqo sayidkiisu u dirtay weeye hawl iyo shaqo sayidkiisu u dirtayna ma ibtaalin karo ma burin karo fain baaca hadduu iibiyo addoonku shay-an waa yahay fain baaca hadduu iibiyo ma'duunu lahu cabdun addoon oo ma'duunu lahu ganacsiga loo fasaxay waqabada thamana shayguu iibiye lacagtiisiina uu guddoomu la wareego fatelifa lacagta ay ku baabado fii yaddii gacantiisa fakharajat isilcatu alaabtii uu iibiyeyna ay soo baxdo mustaxaqatan mid ay cid kale leedahayba sayidkiisiba aanu lahayn rajaca almushtari qofkii shaygaa iibsaday wuxuu kula noqonayaa bibedeli lacagtii shayga laga sii laga siiyey bedelkeeda ay bibedeli thamani cala alcabdi addoon kula noqonaya walow waxaa kaloo u banaan muaalabatu sayidi sayidkii inuu ka dalbo ayaa u banaan ayضan waqiila waxa la laa yuaalib sayid sayida kama dalbi karo waqiila waxaa la hi in kaana fii yadi اlcabd addoonka gacantiisa hadduu ku jiro wafaa-un wax xoolaha lagu bixiyaa falaa ay falaa yuaalibu sayida addoonkunbuu xoolaha ka qaadanayaa sayidkii ka dalbi maayo baa la yihi maslada waxay ku saabsan tahay addoonkii ganacsigii waa loo ido waxbuu iibiyey alaabtii tijaarada ka mid a qofkii uu ka iibiye lacagtiina uu ka qaatay lacagtii baa isaga ka luntay tusaale ahaan ama waa waa laga dhacay lacagtii si uun bay u baabaaday shaygii uu shay ay ku iibiyey gacan uguma jira isaga alaabtii uu iibiyeyna waxay noqotay alaabay show cid kaleba ay lahayd bay noqotay sayidkiisuba aanu lahayn qofkii alaabta laga iibiyey baa lagu qabsaday oo waa la cadaystay oo alaabta dadkii lahaabaa qaatay waxaa hadhay qofkii alaabta iibsaday lacagtiisii buu doonayaa sooma bedelkeedii lacagtiisa bedelkeedii buu doonaya wuxuu leeyahay addoonku odhanaya adaa wax iga iibiye shaygaad iga iibisayna waa la yeeshay oo dadkii lahaabaa qaatay lacagtaydiisii cala alcabdi waayo isagaa wax ka iibiyo heshiiska la galay marka heshiiskaa wixii ka dhasho oo dhami isaga ayay la xidhiidhayaan wuxuu yihi walahu muaalabatu sayidi aydan sayidkiisina wuxuu odhan karaa addoonkaagii baa xoolaha iga iibiyey xooli dad baa yeesho qaatay lacagtii addoonkaagu iga qaaday isiiba odhan karaa waayo addoonka heshiiska galay ha noqdo lakin heshiiska ayuu u gelayay ma naftiisa mae sayidkiisa ayuu u gelayay marka fakaanahu lbaayicu wlqaabidu mar hadduu sayidku yahay kii heshiiska loo gelayay wuxuu ka dhigay inuu isagu wax iibiyey lacagtiina inuu isagu gacanta ku dhigo oo uu istilaamo uu guddoomay ayuu ka dhigay qiil baa wuxuu leeyahy maya sayidka laga dalbi maayo sayidku markuu addoonkan idankii ogolaashaha siiyey wuxuu ka dhigay mid arrimaha u madax bannaan buu ka dhigay markaa isaga waxba laguma leh addoonkaasaa loo raacaya waqiila laa waqiila in kaana fii yadi اlcabdi wafaaun falaa qiilkan saddexaa labaad isagu masalada tafsiil buu gelinaya haddii adoonka gacmihiisa gacantiisa xoole ku jiraan xoolahaasuu qofkii u qaadanayaa lacagtiisii haddaanay waxba ku jirinna oo markaa sayida ka dalbi maayo haddaanay gacantiisa xoole ku jirinna yacnaa sayidkiisa waa ka dalbayaa oo haddii dee xoole isaga lagu soo gaadho dee muraadkii uu xaasilay oo xoolahaasunbaa laga qaadan haddii kale sayidkiisa waa laga dalbi karaa waxaa iman doonta mas'alo mas'alaan toos uga soo horjeeda oo odhan doono waxa weeyaan s laga dalbi maayo sayidka waxba laga dalbi maayo waxba lagu yeelan maayo sayidka walow ishtaraa hadduu iibsado buu uhi silcatan alaab ayuu addoonkii soo iibsaday laakiin lacagteedii baa lagu leeyay fa fii muaalabati sayidi sayidkii in laga dalbo bithamaniha alaabtaa uu soo iibsaday lacagtii laga siiyey hada khilaafu baa ku sugan khilaafka taa hore ku sugan shaygii addoonku uu iibiyey la qabsaday lacagtiina ay luntay in addoonka uu weydiisan karo iyadu ishkaal ma leh khilaafku waxa weeye sayidkanama ka dalbi kara saddexdaa qowl baa ku jira waxaana raaficiyo nawowiba ay yidhaahdeen walahu muaalabatu sayidi bay yihahdeen halkaas ayay mariyeen waay walaa yatacalaqu kuma tacaluqaya deynu tijaarati ganacsigaa loo fasaxay deynta kasoo baydha biraqabati ku tacaluqi mayso addoonka raqabadiisa ku tacalluqi mayso walaa dimati sayidiina ku tacaluqi mayso dumada sayidkii mas-uuliyadda sayidkiisana noqon mayso ha oo deynta ganacsiga kasoo baydhaa addoonka waxay ku soo gashay biridaa mustaxiqihaa sooma qofkii iska lahaabaa raalli ku ahaa wixii xoola ah ee addoonka gacantiisa ku gala si uu raalli ku yahay qofka lihi addoonka raqabadiisa looma qabsan karaba ila haddii raqabadiisa loo qabsado sayidkiisii oo ganacsina aan u idmin xoolihiisii in la qaataa bay noqonaysa oo dhibaato markaa aanu sababteeda lahayn isaga dusha loo saaro waxay la mid tahay addoon uu nin leeyahay baa nin u tegey wuxuu hi waxaad waxaad i amaahaysaa boqol doolar fartuu ka saaray boqolkaa doolar addoonkaa dhow ma qabsan karo lacagtaisii ma hayo adaanku iibinaya ma odhan karo lacagtaydaan kaa goosanaya oo wixii birida mustaxiqii gacanta addoonka ku gala raqabadiisa iyo qoortiisa looma qabsado oo looma isaga looma iibinayo soo war cad maa maxaa qoortiisa loo qabsadaa wixii isagu dhib u geysto jinaayo ayaa raqabadiisa loo qabsadaa naf buu dilay qof buu dhaawacay xoolo dadleeyin buu baabiiyey isagu qabsanayaa qofkii xoolahaas ay ka maqnaa ama xaqaasuu ka maqnaa sayidkiisu intaa dabadeed ha yidhaahdo khalaas dee mar hadduu dhibaato idiin geystay tee iibiyo xoolihiini ka goosta baaqigala soo celiya haddii aan isagu wada wafeyneyna de waa nasiibkiin ama wuxuu odhanayaa addoonka nigo addoonka waan jecelahaye qoontaa iyo dhibaatada uu geystay anaa bixinaye isagana waan haysanaya ma odhan karaa waay marka wuxuu leeyahay addoonkii ganacsiga loo idmay wixii dayn ganacsigaa kasoo baydha ee ganacsigaa ku timaada isaga looma qabsan karo limaada lanna waa maal iyo xaq gacantiisa ku galay birida mustaxiq kaana looma raaco baynu hi maxay looma raaco marka raqabadiisa looma qabsado waay xaguu ku tacaluqaya markaa dee bikasbihi xoolaha uu ka shaqaynayo ayaa deyntaa loo qaadanaya iyo wixii kale dee uu shaqeeyaba suu soo wado walaa dimati sayidihi wixii deyn ganacsigaa loo idmay kasoo baydhaa dumadda sayidkiisa ku tacaluqi maayo macanaa sayidkii waxba laguma laha addoonkiisoo ganacsiga umu idmin ciddii addoonkaa heshiisiya la gashaa sayidka waxba ma weydiin karto masaladani waxay ka hor imanaysaa tii hore walow mutaalabatu sayidi soo ma markuu u idmo ee alaab uu soo iibiyey lacagteedii laga dalbay soo lama odhan sayid kale uu ka dalbi karaa markii alaab uu iibiyey cidi ay yeelatay lacagtiina ay gubatay ee lacagtii loo qabsaday soo lama odhan walow mutaalabatu sayidi halkana muxuu leeyahy walaa dimati sayidi oo wixii deyn ka soo baydha ganacsigaa loo idmay dumadda sayidkii mas-uuliyadiisa looma raaci karo saama odhan waayo لأن الإdن laa yqtadي الاltiزaam ilا في فيma في yad الcabd ogolaanshaha uu sayidku adoonka u idmay ganacsigu wuxuu keensanayaa un wixii adoonkaa gacantiisa ku jira inuu mas-uuliyadiisa qaaday sayidku laakiin wixii markaa aan gacantiisa ku jirin dee isagoo arintaa u madax baneenay u baneeyey isaga markaa loo raacaya markaa mas'aladani tii hore toos bay uga hor imanaysa mas'aladana asalkeeda hore ayuu khilaaf ku jiraa oo imaam alxarameyn oo kale iyo atbaacdiisu waxay rajaxeen mutaalabatu sayidi muطlaqan wixii ganacsigaa dhexdiisa addoonka dayn ama xuquuq lagaga yeesho in sayidka laga dalbi karo addoonku xoolaha ayaa mayaanu ahayn muطlaqan kaasina waa ضaciif fi madhab alakharunana waxay ku tegeen min alkhuraasaaniyiina wاlciraaqiyiin inaan sayidka waxba lagaga lahayn wixii deyn iyo xuquuq maaliya addoonkaasi intuu ganacsigaa ku jira soo baydha labadaasi weji ayaa masalada ku jiray labadiiba raaficiyo nawi meeshay ku wada sheegeen wlah muطaalabة sayidi waa imaam xarmeyn atbaaciisa yihahdeen walaa yatacalaqu daynu tijaaraةi biraqabatihi walaa dimati sayidihina waa sida alakharuuna min aciraaqiyin wاkhuraasiin khuraasaaniyiin ay ku tegeen waana laba qowlo iska soo horjeeda walihaada wuxuu yihi fi اmuhimaat sababu hada tanaaqud ana اlmadkuura awalا kaa marka hore la sheego awal muطaalabaة sayidi وطريقة الإمام وهي ضعيفة وثانيا كان مركز دنبل الشيخ ولا ذمة السيد هنا وطريقة الأكثرين فجمع الرافعي بينهما فلزم ما لزم labadii qowl iska soo horjeedu meesha ku jamciyeeyo wixii ka dhashay baa ka dhashay dee taraaquba zerkashi oo kale isagu wuxu uhi war meeshan hadal isdiidayo iska hor imanayaa ma jiro oo marka laleeyahy walow mutaalabatu sayid waxaa loo jeed ma aha in laleeyahy sayidkaa lagu yeelanaya maaha macnuhu ee sayidkaa la odhanayaa addoonkaaga aada ganacsiga u fasaxdaan xoolaha ku yeelane nooga keen markan la yihi walaa yatacalaqu daynu tijaarati biraqabati walaa dimati sayidihiina macnu waxa weeyaan sayidkii wax xoolo isaga lagu leeyahay ma jirto markaa saasaanay labadu isu diidahayn bu uhi zarkashi oo kale halkaasuu masalada mariyey waayo xaggee laga bixinaya haddaba wixii dayn ka soo baydha ganacsigaa loo fasaxay isaga looma iibin karo looma qabsan karo ni sooma sayidkiisina waxba laguma laha sayidkuma tasarufeyn addoonkaa tasarufay heshiisyada gelaya bal yo adda waxaa laga bixinayaa deynta min maali tijaarati baa laga bixinaya xoolaha ganacsiga waayo dee ganacsigaas tijaaradaasay deyntu ka timi idankii tijaarada loo idmayna wuxuu keensanayaa in wixii tijaaradaasi deyn soo duudo iyada laga bixinayo curfiguna saasoo kale u keensanaya wakadaa saasoo kale min kasbii baa laga bixinaya tabcashadiisa xoolo isagu tabcado ee uu ku tabcado bilistiyaadi inuu ugaarhsaday oo naxwi wixii shabaha fil asax oo haddii maalu tijaara uu bixin waayo kasab uu leeyahay kaasaa laga bixinaya oo kamu ani nikaaxi oo kale wey saa kharashyadii guurka xaggee laga bixiyaa kharashka guurka min kasbihi baa laga bixiyaa dumadiisana loo loo raaci maayo raqabadiisana markaa loo xidhan maayo wixii guur kharashkii ku tacalluqa sida maherkii iyo masruufkii iyo waa min kasbihi sayidkuna mar hadduu guur u idmay ma odhan karo waxa weeyaan xoolaha uu shaqeeyo anaa iska leh oo maher iyo masruuftoona laga bixin maayo ma odhan karo inuu guur u idma bay ka dhalanaysaa in wuxuu shaqeeyo dee reerkii uu ka masruufo gabadha meherkeedii uu ka bixiyo wuxu uhi walaa yamliku lcabdu addoonku wax ma yeesho bitabliiki sayidi wax kuma yeesho siinuu sayidkiisu wax siiye fi ladani qowlka raajixee shaafici marka la eego oo khilaaf baa masalada ku jira weliba khilaafku waxa weeyaan waa khilaaf bayna alqadiimi waاljadiidi marka halkaa fi ladhari uu yihi waxaa ficneyd inuu idhaahdo fi ljadiidi inuu idhahdo ficneyd lianna muqa muqaabilahu qadiimun waayo qowlkan qowlka kasoo horjeeda waa maxay waa qadiim jadiid wuxuu yihi addoon siin uu sayidkiisu wax siiye waxba kuma yeesho horta tamliiku gayri sayid laa yamliku bihaa bilaa khilaaf addoonka cid aan sayidkiisa ahayni siin ay wax siisay addoonka waxba kuma yeesho waxaa ma mulkihi waay kamaa laa yamliku bilirth miyu miyuu dhaxal wax ku yeesha addoonku wax dhaxlaa isagaaba xoolo dad leeyihin haddii isaga la dhaxashiya maxaa ka dhalanaya xooluu dhaxlay dee inuu sayidkiisu yeesho qof aan asbaabtii dhaxalkaba laga helin inuu dhaxalkii ka qayb galaa ka dhalanaysa marka addoonku waxna ma dhaxlo laa yamliku bilirth irthi waxba kuma mulkiye dhaxal tamliiku gayri sayidna waxba kuma mulkiyo waxaa timi sayidkiisu hadduu wax siiye ka warramo dha hashaasaan ku siiyey addoonkiisa ku dhan ama gaarhigaasaan ku siiyey ama guriga ama jagadaasaan ku siiyey ma mulkiya mise mulkiyi maayo qowlka jadiidka shaafici wuxuu leeyay waxba mulkiyi maayo kuwaa kaluu la mid yahay kamaa laa yamliku bilirth wa kamaa laa yamliku bitamliiki gayri sayidi waliannahu mamluukun faashbaha albahimata mar hadduu mid la leeyahay cid xoolo u ah dee wuxuu mulkiyaa wuxuu shabahaa mayeedhaanka oo nin hadduu hashaada nirig siiye ka warrama daa nirigtayda hashaa hebel baan siiy hashun wax mulkiyeysa maya isagana waa la mid buu leeyahy haaniga oo qadiimku wuxuu leeyahay yamlik addoonka hadduu sayidkiisu wax siiyo wuu mulkiyayaa xoolaha wuu yeelanaya laakiin dee lahaanshihiisuubaa daciifa oo sayidku markuu doonu kaga noqon karaa se kale kuma waajibayso licadami tamaami lmilki lahaanshihiisaan dhamaystirnayn oo seke laguma leh shuruudda sekadana waxaa ka mid ah tamaamu lmilki baa ka mid ah walihaada baa maalu lmukaatab sekadu aan ugu waajib waay qadiim wuxuu daliishaday xadiidka bukhaari muslim oo wariyay min xadiidi cabdillahi bn cumar man baaca cabda lahu maalu famaaluhu lilbaayici ilaa an yashtarit almubtaac qofka ibiye addoon xoola leh lahu maalu maalka ayaa iskale famaaluhu lilbaayici kii ibiyaba xoola iskale ilaa an yashtarita almubtaacu kii iibsaday inuu shardi ka dhigto u dhaha addoonkiiyo maalkiisaba iga wada iibi mooyaane marka xadiidku wuxuu tusinaya bay idhaahdeen in addoonku wax uu yeelan karo famaaluhu maalkiyaa loo idaafeeyey addoonkii idaafadana waa idaafatu milkin jadiidku xadiidka wuu awilayaa idaafadana idaafatu milkin maaha buu leeyahy inuu leeyahay maalkan looguma tiirin waxaa loo jeedaa maalkii gacantiisa ku jiray ayaa loo jeedaa waay kitaabu salam kitaabkan wuxuu ka hadlayaa nooc iibka kamida oo la hahdo beyc salam beycu salam isaga inoo sheegi doono lakiin haddaynu yaro suureyno waa in qofka shay laga iibsado oo wixii lagaga iibsaday loo qadimo shaygiina isaga laga sugayo hore waa inaga u sheegna deynta un deynta un xagga kale u rog in de wax lagu iibsado un xagga kale u rog deyntanu inagu naqaano mashhuurki waxa weeye inuu qofku alaabtii iibsado lacagtiina lagu lahaado sooma xagga kale un u rog waa inuu alaabtii iibiyo oo lacagtii la siiyo alaabtiina isaga lagu lahaado dumadiisa ay saarnaato qaadin waxay ku qeexeen waa baycu mawsuufin fi dimmati bibedelin yucطaa caajilan horta waxaa horta shayga baycu salam lagu kala iibsanaya shay mucayana maaha baycu salam shay mucayana kuma ansaxo ma odhan kartid waxaan kuu qadimay labaatan doolar oo kitaabkaaga aan kaa siistay kitaabku waa mucayan soo ma baycu salam wuxuu ku ansaxaa un shay mawsuufa waxaan kaa iibsay tusaale ahaan kitaab minhaaja matniga minhaajka oo sifadiisu ayasa ay tahay waktigaa la daabacay maktabadda ama daartaas ay daabacday warqadiisu ay noocaa tahay khadkiisu uu noocaa yahay si waxaan kaa iibsaday addoon turki ah dherarkiisu intaa y ballarhkiisu intaa yahay kaatibo wax qora sifaadki waxaan kaa iibsaday faras sifadaa iyo sifadaa sifadaa lacagtiisaan kuu qadimay faraskana muddadaasaad iigu keenaysa markaa lacagtiina waa la qadimayaa ama wixii wax lagu iibsanayey shaygii la iibsadayna deyn baa loogu yeelanayaa qofkii iibiyey shayguna shay cayiman maaha oo laleeyahay kan ama shaygaa meel heblaayala yaalla sifaa la kala iibsanaya shay sifada iyo sifa waxaan kaa iibsaday gaari waxa weeyaan iskorogo chinisa oo modelka udusaayey oo waxa weeyaan sifaad iyo dee shuruud baa loo sheegaya wixii gawaadhida loo dhigayay qofkii maxaa laga rabaa hadhow muddadii lagu ballamay marka la gaadho shay sifaadkiila inuu keeno baycu sala marka waa ka baycu mawsuufin fi dimmati bibedelin yucطaa caajilan waa shay la la sifeeyey qofka iibiye dumadiisa saaran oo qofka iibiye lagu leeyahy in la kala iibsado oo lagu kala iibsado wax qofka shaygaa lagaga bedelanayo halkaa goobtaa heshiisku ka dhacay lagu siinayo wixii lagaga iibsanaya waa loo qadimaya sheeganaysa waxaan kuu qadimay tusaale ahaan boqol doolar aan kuugu qadimay boqol galaan oo arabakhiya oo sifadaa leh ti ta noocaasa oo waktigaa soo goday waa saasoo kale wey lacagtayna waa tan uu qaadanaya inagu marka aada uma isticmaalo cadad jeer waxyaaba waddanka laga waayo oo kale ayaa sidan dee lagu kala iibsadaa sida tusaale ahaan qa qaطcu khiyaarka sbeer baarka o kale gaarigaagii baa jabaya bir baa birtii baad magaalada ka waayeysa sbeer baarlaad u tegeysaa wuxuu ku odhanayaa birtan ma hayno waa kaa iibinaynaa laakiin hadda ma hayno waxaanu ku keenaynaa muddada intaa leeg inaguse laa qofka lacagtii looma qadimo ama in baa lasii bixiya waana khalataas lacagtoo dhamaystiran waa inaad bixiso shaygii mar haddaad sifo ku iibsanayso qofkii iibsa kaa iibiyeyna aada ku lahaanayso muddana loo qabanayo lacagta waa inaad wada bixiso haddii kale maxay noqonaysaa beycu deyn bideyn deyn deyn lagu iibiye bay noqon deyn deyn lagu iibiyana ma banaana bilijmac sida imaam axmed raximah llahu tacala aynu ka soo naqilnay beycu sl markaa inuu banaayay waxay u daliishadeen aayad iyo xadiid aayaddu waa qowl lahi tacala fi suurati اbaqara ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bideyn ilى ajli musama faktubuu deyntay aayaddu sheegaysa waa maxay waa iib kaste oo labadii shay ee laysku bedelayey laysku iibinayey midkood uu yahay mid m muakhara kala qaadashadiisa dib loo dhigay ka markaa dib loo dhigay wuxuu noqon karaa lacagtii waataynu naqaano inagu mucaamalaadkeena ku badan waxaa kaloo uu noqon karaa shaygii laftiisa lacagtiina waa la qadimay waxaa dib loo dhigay kala qaadashadiisuna waa alaabtii lafteedii labaduba aayadda way soo gelayaan tadaayantu bideyni bay soo gelayaan si uhi ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uhi naزlat fi slm aayaddani deyntay ka hadlaysaaba waa beycu slm xadiidkuna waa xadiidka saxiixa ku jira min xadiid cabdillahi bn cabaas man aslafa falyuslif fii kelin macluum wasin macluum ilaa ajalin macluum qofka shay lacagtiisii qof u qadimaa shaygiina ka sugaya shaygaasi haddii wax la miiso waa in la garanayo inta galaanowi haddii wax la miisaamo inta kiilowi muddaduna waa inay macluum tahay muddada shayga uu ku keenaya saas u yihi nebigu alayh isalatu slam reer madiina oo midhaha iyo raashinka lacagte lacagtooda isu qadima sanad iyo sanateynna qofkii laga iibsaday midhaha ka suga ayuu rasuulku alayh salatu sala madiinaya iib jiray buu ahaa iibka noocaasa rasuulku wuu ogolaaday laakiin wuxuu u yeelay un shuruudo si aan hadhow laysu qabsan waxaa sifada lagu kala iibsaday waa in noqdo wax macluum oo laysla garanayo oo markaa lagu dabdiyey oo lagu xadeeyey waxyaabaha ashyaada kale uu kaga soocmayo fi kayli macluum wasni macluum ilaa ajli macluum inuu banaan yahayna iibka noocaasi waa mujmacu calayh waa laisku waafaqsanya ijmaaca shaafici baa soo raray wuxu uhi waajmacat اlummatu calى jawaasi الsalami fima calimtu wakadalika culimo kalea soo raray sida ibn mundir oo kale iyo qurطubi iyo nawowi iyo sheikh islaam ibnu taymiya ibn اlqayim gayru waaxid min culama اfuqaha ee ijmaca soo naqilay iibkani qawaaciddii iibka ee shareecada lagu yaqaanay wuu khilaafsan yahi oo shareecada waxyaabaha qawaacidda lagu yaqaano waxaa ka mid ah shay aan lahayn inaan la kala iibsan iibkanna shayga lagu kala iibsanaya wuxuu noqon karaa shay aan laba haynba nin baad raashin ka iibsanaysaa lacagtaad u qadimaysaa raashinkan waad umudeynaysa maba hayaba gaadhaad ka iibsanaysaa maba haya milkigiisa magu soo gelinba marka beycu maa laa yamlik ayuu ka mid yahay dhinac kale haddii laga waa min baabi beyc اlghaa'ibi shay maqan baa la kala iibsanaya mawsuufuna kaasina sayn hore usoo aragnay asal ahaan uma banaana laakiin noocan waa laga soo reebay waxaana looga soo reebay lilxaaja baahi loo qabo baahida loo qabo waa maxay iibka noocana loo baneeyey qofka tusaale ahaan alaabtan iibinaya alaabta imika ma hayo hadday tahay wax sanaaco iyo farsamo gala waxa uu u baahan yahay kharashka uu qalabka iyo waxaa kusoo iibsan lahaa shaqaalaha uu siin lahaa buu u baahan yahay maalgelin buu markaa u baahan yahay qofka alaabta iibka noocaasa ku iibsanayaana laa shaka inuu qiimo jaban ku helayo shaygu beecusalamka afartanka ku siistay hadhow waxaa laga yaabaa marka waktigii la gaadho loo keeno lixdan boqol inuu noqdo markaa isna xaggaasu ka faa'iidaya sababtaasaa markaa loo baneeyey oo tujaartuna waxay jabnaan ku helaan way u baahan yihin dadkaa lacagta loo qadimaya ee alaabadii laga sugayaana maalgelin bay u baahan yihin sababtaasaa loo baneeyey marka waay wuxuu yihi huwa baycu salamku waa baycu mawsuufin waa shay la sifeeyey in la kala iibsado shaygaa la sifeeyo fi dimati qofka iibiye dumadiisa saaran iyo mas-uuliyaddiisa macnaheedu waa maay mucayan maaha oo buyuucdu waa laba buyuuc lacyaan ashyaa cayiman in la kala iibsado gaarigan gurigan neefkan lacagtu waa cayimanta tusaale ahaan oo thamanka laftiisa sayn hore soo marray muxuu uqeybsamaa mucayan iyo fidima buu uqeybsamaa boqolkan doolar iga sii boqol doolar shaygaa iga sii ma cayina waa fidima qofka dumadiisu saaran yahi shayga la kala iibsanayaana wuxuu noqdaa fidima buyuucu dima ayaa la ihahdaa mucayanna wuu noqdaa gaarigaagan iga iibi waa shay mucayanaa la kala iibsanay lacagtaa waxaan kugu qadimay inaad iga siiso gaari sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa leh oo laba bilood kadib aad ii keento shayga la kala iibsaday waa maxay waa mawsuuf sifaa lagu kala iibsaday me qofka iibiyey buu dumadiisa saaran yahi mas-uuliyaddiisa oo laga raba waktigii lagu ballamay inuu keeno marka beycu salam waa min buyuuci addima buyuuc alacyaarma huwa isagu beycu mawsuufin waa shay la sifeeyey in la kala iibsado oo fi dimati qofka iibiye dumadiisa saaran oo ku daro bilafdi salam bay leeyihin shaaficiyadu oo lagu kala iibsado ereyga salam aw isalaf labadaa erey midkood aslamtu ama aslaftu iyo ereyada kale ee dee lamcanaha ee tarjumadooda oo kale ah af soomaaliga ah boqolka doolar baan kuu qadimay on kuugu qadimay boqol saac oo qamadiya oo sifadaa iyo sifadaa leh waay ama on kuu hormariyey waxaynu ku darray tacriifka bibedelin oo yucطaa caajilan qofka waxa lagaga bedelanayo shaygaa sifaysan waa inuu noqdo waxa lagu bixinayo goobta heshiisku ka dhacay isaguna dib aan dayn usii gelin yushtarad waxaa loo shardiyaa lahu beycu salamka maca shuruudi lbayci iibka shuruuddiisii guud maceeda umuurun baa loo shardiyaa de waa nooc noocyadii iibka ka mida marka wixii iib uu shuruud lahaa horta waa laga rabaa shuruud kaleo isagu uu la gaar yahay oo dheeraadana wuu leeyahy marka zarkashi oo kale wuxuu yihi halkaa shuruud lbeyc la yihi ma lahaa salamku shuruudda noocyada iibka oo dhan ee wuxuu leeyahay albeyc fi dima shuruuddiisuu leeyahy ile albeyc fi dima iyo beycu lcayn labadaasi way kala duwan yihiin waayo beycu lcayn maxaa loo shardiya caynta in la arka sooma ee loo shardiya halkana almuslamu fiih shayga lacagtiisi la qadimaya qofka laga sugaya in la arkaa har bal inuu inuu jiraa baan shardi ahayn in la arkaa ina sharditaa iska daayo axaduhaa shuruuddaa midkood waa tasliimu rasilmaali waa lacagta shayga lagu iibsanayo in lagu wareejiyo fi lmajlisi halkaa heshiisku uu ka dhacay marka beycu salamku arkaan buu leeyahy arkaantiisu waa shan almuslimu horumarsade ama horumariya la dhaha oo qofka shayga iibsanaya wuxuu ku iibsadayna qadimaya almuslim almuslamu ilayhi waa loo hormariye oo qofkii shayga iibinayey lacagtii qadimanayey shaygiina ama ahaan loo dayn ahaan loogu lahaa ee laga sugayey almuslamu bihi waa la hormariye waa wixii shayga lagu iibsanayey qofka loo hormarinayay almuslamu bihi baa la dhahda rasulmaalla waa la dhahda marka rasulmaal iyo almuslamu bihi waa isku almuslamu fiihina waa maxay waa shayga sababtiisa shayga la iibsanaye sababtiisa lacagtan loo qadimayo ee loo hormarinayo almuslamu fiihi baa la dhaha soo afar maha waxaa hadhay asiiqa hadalkii wax lagu kala iibsanayey shantaa rukun ayuu leeyahy waay marka wuxuu yihi raasulmaalka oo ah almuslamu fiihi almuslamu bihi lacagtii la qadimayey waxaa shardi u ah fi lmajlis in lagu kala qaato haddii kale muxuu noqonayaa alaabtii qofkii dayn baa loogu leeyay iibiyihii lacagtiina haddii iibsadii lagu yeesho dayn dayn lagu iibiya bay noqonaysa beycu lkaali bilkaali taasina ma banaana bilijmaac waay wuxuu ihi falow uطliqa haddaba haddii la iطlaaqo oo bimacnaa aan la cayimin lacagtii wax lagu iibsanayey uma cayana deetana iibsadihii uu cayimo oo wasallama oo uu ku wareejiye fi lmajlisi jaaza arrinkaasi waa bannaanya oo ilaaqu wuxuu noqonaya inu haahdo tusaale ahaan boqol doolar ayaan kuu hormariyey oon kuugu hormariyey boqol galaan oo hadhuudha ama arabakhiya boqolkaa doolar miyuu cayimay boqolkan doolar miyuu ihi kan miyuu cayimin sooma wuu ilaaqay uma cayan intaa dabadeed buu cayimo o ihi boqolkii doolar soo saarho boqolkan doolar laakiin marka hore wuu ilaaqay siiqadii iyo hadalkii heshiisku uu ku xidhmayey uu ku dhawaaqayay wareejintiina way dhacdo wasallama fi lmajlisi jaaza arrinkaasi wuu banaayay waayo intaa majliska la fadhiyo majlisku waa xariim lcaqdi wey marka intaa majliska la fadhiyo wixii la idhaahdaa wixii caqdigii heshiiska dhexdiisa laga yidhi bay lamid tahay marka kaanama inuu heshiiska ku dhex cayimay lacagta mar hadduu majliska ku cayimay maqsuudkuna waa maxay waa intaanay kala tegin labadan qof lacagtii inay kala qaataan dee maqsuudkiina wuu xaasilay oo raasamaalkii waa tan lagala wareegay qabdigaa iyo wareejintaas ayaa meeshii cayimista gelaysaba walow xaala hadduu xawilo bihi ra'samaalkii oo cid uu ugu xawilo oo waqabadahu uu la wareego almuxtaalu kii loo xawilay fi lmajlisi halkii heshiiskan uu ka dhacay falaa ay falaa yasix sixi maayo walow xaala bihi bira'si lmaal wuxuuri tusaale ahaan waxaan kuu qadimay boqol doolar oo aan kuugu qadimay toban kiilo oo sokora boqolkaa doolar oo hebel aan ku leeyo hebel aan kuugu xawilay manaa hebelkaa ka qaado isla markii iyadoo halkii la fadhiyo ayuu kii sonkortaa iibiye laga sugayeyna hebelkii loogu xawilo oo ka qaata ma ansaxay buu leeyay iibkaasi waxaanu ansaxayn waxaa la rabaa markuu leeyahy tasliimu raأsi اlmaali fi اlmajlisi ay qabdu raأsi اlmaali fi اlmajlisi sooma lacagta wax lagu kala iibsaday waa in halkaa lagula kala wareego qabdi xaqiiqiyaa la rabaa oo qofkan wax iibsaday inuu isagu dhiibo ama dee wakiilkiisu tusaale ahaan inuu dhiibo halkanna qof buu ugu xawileeyo isagu ma dhiibin qofkaasina wakiilkama aha lacagta yaa bixinaya qofkaa kale isagu deynta ku lahaa kaasi markuu bixinayo ma wuxuu u bixinayaa inay tahay lacag wax lagu iibsaday mise deyn lagu lahaa buu bixinaya deyn lagu lahaa buu bixinaya marka qabdi xaqiiqii ma jiro naftiisa ayuu ka bixinayaa o deyntii lagu lahaa buu iska gudayahay qofkan lacagtan wax ku iibsaday dee ka bixin maayo isagu waayo walow qabadahu qofkii wax iibiyey hadduu raasamaalkii oo lacagtiiya guddoomo waa udacahu oo ammaan ahaan ugu dhiibto almuslima kii lacagta u qadimo jaas arrinkaasi uu banaayey yanaa lacagtii uu ka guddoomay intaanay kala tegin buu dhaniyo ii hay waxba dhibaato ma laha taas oo de waa xoolo heshiiskaa hore uu dhammaaday si saxa buu u dhammaaday mar hadduu lacagtii guddoomay markaa dee tasarufaad kaleo maali uu samayn karaa wuu amaaneysiin karaa wuu amaahin karaa wuu u dhiiban karaa mushkilad male taas wayajuusu waxaa banaan kownuhu ra-su maalku inuu noqdo wax lagu iibsanaya manfacatan inuu noqdaa banaan siduu lacag u noqon karo alaab uu noqon karo manfacuu noqon karaa oo sideebay suuradu noqonaysaa suuraddu waxay noqonaysaa wuxuu yihi gaadhigayga bil inaad wadato ayaan kaaga bedeshay waxa weeyaan labaatan kiilo oo subaga subag lo-aada sifada sifadaa leh ninkan subaga maxaa lagaga iibsaday ma lacag maya ma alaab maya maxaa lagaga iibsaday manfaca oo dee gaadhiga iyo isticmaalkiisa ama wuxuu odhan karaa gurigaygaa inaad bil deganaato ayaan kuu hormarinaya waxaanan kuugu hormarinayaa shan wan saddex jiraa sidaa iyo sidaas marka shanta wan ninkan maxaa lagaga bedeshay ma lacag maya ma alaab maya maxaa lagaga bedeshay gurigaa manfacadiisa oo degistiisa ayaa lagaga bedeshay marka manfacaduna raasmaal waa noqotaa buuri haddaba waxaa shardi ahayd raasumaalka oo wax lagu iibsanayaa intaan la kala tegin la kala qaato sooma dee manfacadii see loo wareejinaya degista iyo gaariga fuulistiisi iyo rarashadiisi see loo wareejinaya ila manfacadu wax iska daba imanaye hal mar wax gacanta lagu dhigaya maaye waa tan wayuqbadu manfacadii waa la guddoomaya waxaa lagu guddoomaya biqabdilcayni caynti iyo shaygii manfacada lahaa in la guddoomo waa in gaarigii lagu wareejiyo inuu manfacadii wax lagaga iibsaday guddoomay bay ka dhigantay gurigii waa in lagu wareejiyo markaa in manfacadii guddoomay bay ka dhigantay waayo manfacada lafteedii qabdi xaqiiqiya kuma samayn karo marka waxaa lagu kaaftoomay maxalulmanfaca mar haddii maxalulmanfaca la kala guddoomo manfacadii in la kala guddoomay bay ka dhigantay ile taasaa suurtagale waidaa fasika haddii la fasakha buu ihi asalamu baycu salamki wa ra-sulmaali iyadoo ra-sulmaalkina baaqin uu nooliyo uu jiro oo xaq cid kalena aanu ku tacalluqin weeye macnuu istaradahu wuu soo ceshanayaa qofkii wax iibsaday bicaynihi lafahantiisuu soo ceshanaya marka wuxuu leeyahy tan sabab min alasbaab baa heshiiskaa baycu salamkaa loo fasakhay ninka lacagtii waa laga haya waa ti laga qadintay ama shayga wuxuu ku bedelanayay shayga laftiisa hadduu nool yahay oo jiro isagunbuu qaadanaya nin iyo xoolihii aragti baa ka dhaxaysa halkan shaqeynaysa haddii uu baaba-ayna hadduu mili ahaana milahu buu leeyahy hadduu qiimi ahaa mutaqawim ahaana dee qiimihiisii buu leeyahy markaa istaradow bicayni macna laysa lahu ibdaalu yacnaa wax kale kuma bedelan karo وثمن المعayn في الcaqd waa kalmabiic lacagta cayiman marka wax la kala iibsanayo waxay la mid tahay shayga la kala iibsanaye cayiman laftiisa lamid tahay manaa ila axkaam tahay waay waqiila waxaa la yihi lilmuslami ilayhi qofkii lacagta loo qadimay shayga laga sugayay kii loo hormariyey waxaa u banaan raddu bedeli shaygii bedelkiisa inuu soo celiyo isaga laftiisii aanu soo celin waa goorma waa in cuyina waa haddii la cayimay raasumaalka ay rasulmaali fi lmajlisi lagu cayimay duuna alcaqd lakiin heshiiska dhexdiisa laguma cayimin oo lababa way banaan yihin soo hore inoo soo martay raasumaalka waxa wax lagu iibsanayo in heshiiska dhexdiisa lagu sheego lagu cayimo iyo in heshiiska dhexdiisa aan lagu cayimine laakiin fii majlis alcaqdi lagu cayimo labadu way banaayin oo kuwa isku xukunka aha marka masalada masale ka farcantay baa lagu sheegayo wuxuu leeyahay haddii majliska lagu cayimay haddii caqdiga lagu cayimay dee tanaawalahu lcaqdu heshiiskii baa shayga markaa koobsaday walihaada waa inuu isaga laftiisa hadduu nooliya uu soo celiyo haddaan lagu cayimin caqdiga caqdiga dabadi la cayimay lakin fi majlisi lagu cayimay bedelkiisuu soo celin karaa lannahu lam yatanaawalu caqd caqdigii dabadi baa la cayimaba kan wa ru'yatu rasilmaali raasamaalka wuxuu wax lagu iibsanaya in la arkaa takfi waa kaga filantay can macrifati qadrihi qadarkiisa in la garto fi labari marka shaygii wax lagu iibsanayey mar haddii la arkayo indhaa lagu hayo in qadarkiisii markaa la garanayo taasaa inagaga filan soolaa lacagtii wuxuu ku uhi lacagtaas sooma arkeysa lacagtaas a lacagtaasaan kuu hormarinayaa alaab noocayo noocaasaan kugu hormarinaya aragtida u arkayo ayaa tiradeedii inuu garanayo kaga filan intaa dabadeed baa la tirin doonaa waay waxay la mid tahay thamanu lmabiic shayga markaad iibsanayso lacagtaad ku iibsanayso dee waa inaad aragto laakiin qadarkeeda inaad garanayso iyo tiradeeda shardi maaha oo eeg waa laba midkood waa in shayga wax lagu iibsanaya qadarkiisii la garanayo le waa waa kun tusaale ahaan kun doolar ama waa in la arko yaan qadarkiisaba la garanayna marka kana waa saasoo kale iibka iyo meherka iyo beycu salamka intaba shayga in la arko ayaa geli kartaa meesha qadarkiisa in la garanayo inoo buuxin karta waay wuxuu ihi athani shardiga labaad kownu lmuslami fiihi shayga la kala iibsanayo lacagtiisii la qadimaya waa inuu ahdo deynan waa inuu ahaado waa inuu deyn ahaado oo dee laf lafdu salam baaba keensanaya salam iyo salaf labaduba way ku soo arooreen xadiidka labadaba macnahood waa maxay yanaa waa in wax la qadimo waxna la ysku lahaado waxa la qadimaya wixii wax lagu iibsaday waxa la ysku lahaanayana waa maxay waa wixii markaa la iibsaday weyi markaa markuu leeyahay waa shardi arrinkaasi wuxuu ujeedaa ay laabudda minhu xaqiiqatu salamba lama heli karo haddaan shaygii la kala iibsaday aanu dayn ahayn falow qaala hadduu idhaahdo aslamtu ilayka waxaan ku hormariyey haada athawba maradan wa fii hada alcabd addoonkaa inaad igaga bedelataan kuugu hormariyey falaysa bisalamin salamaa waxaas maxuu salam u noqon waaye dee labaduba soo kuwan cayiman maradan addoonkaagaa maradan aan ku hormariyey oo addoonkaagaa aan kaa siistay addoonkii muddaha loo qabta ama yaan loo qaban taas waa masalo kale inoo socota marka beycu salam lacagtii iyadu waa wixii wax lagu iibsanay waa inu cayinaado oo caqdiga lagu dhex sheego ama mejliska lagu dhex cayimo laakiin shaygii la kala iibsanay waa inuu dayn ahaado hadduu isaguna cayiman yahay ile beycu mawsuuf fi dhima bu aha soo ma haddii dee la cayimo mawsuuf noqon maayo fi dhimana noqon maayo oo alacyaanu laa takunu fi dhima acyaantu markaa dee dumada dumadda ma ma wax fuula maaha iyado markaa salam noqon maayo kitaabkaygan aan kuu hormarinayaa mobilkaaga aan kuugu hormarinay inaad igaga bedelato beycu salam maaha walow lafdu salam hala isticmaalabe xaqiiqadii salamku khilaafsanya oo ah waxaa la kala iibsanayaa inuu dayn yahay taasuu khilaafsan yahay wuxuu yihi haddaba salam noqon maayo baa la yihi siiqada noocaasi muxuu noqon waaya liintifaa'i dayniyati daynimadii baa meesha ka baxsan salam la arag iyo ana dayn la arag iyadoo waxooba aan la kala daynsanahayn oo ninkana lacagtiisa ay cayiman tahay ninkana alaabtiisa ay cayiman tahay salam lama idhaahdo haddaba iib ma noqonaya salam yaanu noqonaya walaa yancaqidu guntami maayo baycan iib ahaan u guntami maayo fi ladari waayo dee lafdigii la isticmaalay baa lafdu salam baycna lafdu salam kuma guntamo oo salam kasta waa beyc laakiin beyc kasta ma aha salam oo beyca markaa ka macno ballaarhan waxa loo yaqaano salamka waa ka lafdi duwan yahay waanu ka axkaam duwan yahay oo lafdulbeyc dayn iyo mid kala toona keensan maayo laakiin lafdu salam yaqtadi dayniya markaa isagoo dayn keensanaya shay mucayana in loo tiiriyo la dhaa addoonkaagan ta tanaaqud bay taasi noqonaysa masaladan ah walaa yancaqidu baycan waxay farac ka tahay qaacidada la isku khilaafsan yahi oo ah hal ilcibratu fi lcuquudi bilmabaani aw bilmacaani heshiisyada dadku ay gelayaan ma lafdigaa loo eegaya qofkan wuxuu ku hadlay mise macnaha iyo maqsuudkaa loo eegaya haddii macnihii maqsuudkii la fahmo kee baa loo eegaya shaaficiya waxay leeyihiin lafdigaa loo eegaya marka haddaad salam tiraa beyc noqon maayo haddaanu salam noqon beyc noqon maayo waay ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin maye wuu ku ansaxayaa iib ahaan wuu ansaxayaa salam ba afka laga idhahdabe waayo macnahaynu eegeynaa qofkan ujeedadiisu lafdu salam ha isticmaalo ujeedadiisu maxay ahayd inuu marada ku bedesho addoonkaas maqsuudkii waynu garana markaa beyc buu noqonaya marka la eego adilada iyo waaqicii saxaabada waxaa rajaxan hadday tahay iib iyo hadday nikac tahay hadday kiro tahay in macnaha iyo maqsuudka haddii la garto kaa xukunka lagu dhisayo waxba lafdiga aan la raacayn sababtu waa maxay ereyada heshiisyadu ma aha kuwo laynagu addoonsaday oo laynama odhan marka aad wax kala iibsanaysaan sidaa iyo sidaa dhaha laynama odhan dadka is-afgaradkooda iyo caadaadkooda iyo ereyadan macaanida u isticmaalaan baa looga tegay halka ereyada cibaadaadku ay yihiin kuwo laynoo cayimay loo hi markaa salaada markaad gelaysaan allahu akbar dhaha kadib faatixada akriya faatixadii lafdigeedii waa cayimay atixiyaadka wahaakada salligii nebiga alay salatu asalaam ka mucaamalaadkii ereyo gaara shareecadu uma yeelin halka cibaadaadka ereyo gaara u yeeshay saasoo kale nebigu calayh salaatu wasalaam saxaabada muu barin ereyo gaar wax ku kala iibsadaan wax ku kala karaystaan ama ay isku guursadaan arrinkaa waxaa looga tegay curfu nnaas licurfi nnaasi wa caadatihim ka curfigooda iyo caadadooda iyo ereyada ay isku afgaranayaan baa looga tegay marka adharka qowlka kasoo horjeedaa wuxuu ku dhisan yahay qaacidada ah alcibraةu fi اlcuquud biاlmacaani mar haddii maqsuudka iyo macaanii la fahmo waxba lafdiga qofku uu isticmaalay eegi mayno ereygu isticmaalay waxba eegi mayno isagoo salam yihi mar hadday noo cadaato inuu beec iyo iib uga jeedo iib buu ku ansaxay waay wuxuu yihi walow qaala hadduu idhaahdo ishtaraytu waxaan iibsaday minka adiga waxaan kaa iibsaday thawban maro maradaasu sifatu sifadiisu kadaa saas ay tahay bi haadihi daraahim baan kaaga iibsaday daraahimtan waa cayimanta so thawbkuna waa mawsuuf daraahimtuna raasimaalkii waa cayimanta faqaala dha bictuka waan kaa iibiyey incaqada wuu guntamaya beycan iib ahaan wuu guntamayaa kani ha nadaran ila lafd tii horun bay ku dhisantay alcibraةu fi lcuquud inay tahay bilmabaani bilalfaad sifadu haba noqoto sifadii salamka oo shayga la kala iibsanaya mawsuuf baa noqdee laakiin lafdigu isticmaalay waa maxay ishtaraytu kan kalena muxuu yihi bictuka marka beyc bay noqonaysaa wa qiila waxaa la yihi salaman buu noqonayaa mar haddii waxaa la kala iibsaday uu mawsuuf yahay lacagtiina ay cayimantao bi haadihi daraahimi uu yihi oo macnaha la eegayaa mar walba qiilka muxuu ku dhisan yahay iyo muqaabilu adharka horaba alcibraةu fi اlcuquud inay tahay bilmacaani laa bilalfaad lafdiguna caaridi maayo oo dee nooc salamku waa nooc iibka ka mid a marka lafdigiina diidi maayo macnaha loo jeedaana salam ayuu noqonaya athaaliث buu hi waa shardiga saddexaad almadhabu buu hi annahu idaa aslama haddii uu hormariyo lacagtii shayga ku iibsanaya bimowdicin meel mowdicaasoo laa yasluxu aan ku habboonayn litasliimi shayga hadhow in lagula kala wareego aw yasluxu ama ku habboon walixamlihi walaakin hase yeeshee lixamlihi qaadistiisa shaygaa la qaado meeshaa la geeyo mu'natun kharash baa u sugan ishturita waxaa la shardiyi bayaanu maxali tasliimi in la caddeeyo meesha alaabtaa lagula kala wareegayo wailaa haddaanay taasi jirin oo meesha heshiiskan uu ka dhacaytay meel alaabtaa lagula kala wareegi karo in alaabtii halkaa la keena ana kharash dheeraada iyo hawl aanay kalif ahayn falaa ay falaa yushtarau tacyiinu maxali tasliim in la cayimo meesha lagula kala wareegaya shardi maha marka khilaafkii madhabka ku jiray buu hormariyey mala waxaa ka fiican inuu shardiga horsheego u idhaahdo waxa weeyaan bayaan waxa athaalidu shardiga saddexaad waa bayaanu maxali tasliimi waa in la caddeeyo halka lagula kala wareegayo heshiiska lagu dhex sheego idaa aslam bimowdicin walaa yaslixu litasliim wailaa falaa cala lmadhabi deetana u daba dhigo marka masaladan khilaaf baa ku jira masalada waxa weeye shayga qofka lacagtiisa loo qadimay ee loo mudeeyey halkee lagula kala wareegaya wuxuu leeya waxaa shardi ah halka lagula kala wareegaya in heshiiska lagu sheego goormay arrintaasi shardi ta waxay shardi tahay haddii halka lagula kala waree halka heshiisku ka dhacay ay tahay meela waxba lagula kala wareegi karin oo diyaarad baabay saaraayeen ama markan bay saaraayeen oo baddaasay dhex marayeen ama waxa weeyaan miyi bay tegeen oo kaymaha iyo saxaraa iyagoo dhex marayay heshiiskan galeen waa in la caddeeyo markaa ila halkaa lagulama kala wareegi karee halka lagula kala wareegayo qofkan alaabtan uu keenayo lacagteedii loo qadimay waa in heshiiska lagu dhex caddeeyo xaaladda labaad waxa weeye meeshuu heshiisku ka dhacay waa meel lagula kala wareegi karo laakiin in alaabtii la keenaa kharash iyo hawl dheeraada bay leedahay oo tusaale ahaan hargeyso ayuu heshiisku ka dhacay alaabtuna de kadib berberi kasoo degeysa in alaabtii berbere laga soo qaado hargeysa la keenaa hawl iyo kharash dheeraadi kalimida soo ma marka labada xaaloodba si aan laysu qabsan waa in la caddeeyo hadhow alaabta qofkan halku keenayo hadday diyaarad saaraayeen waa inay ka heshiiyaan halkay kula kala wareegayeen ma hadday badda marayeen ila hadhow diyaaraddii kuma noqon karaan ama baddii dib uguma noqon karaan haddii ay hargeysa heshiiska ku galeen laakiin alaabtii in dekedii laga soo qaado hargeysa la keenaa ay kharash kalifayso dheeraadana si aanay isu qabsan waa inay caddeeyaan halay kula kala wareegayaan waa inuu idhaahdo iibiyuhu anuu dekedan kuu keeni halkaas ad igala wareegeysa ama iibsadu waa inuu idhaahdo halkaa hargeysaad igu keenaysaa ama gabiila ama boorabaad igu keenaysaa waa inuu caddeeyo haddii labadaa midna aanu jirin meeshu waa meel alaabtii lagula kala wareegi karo in alaabtii halkaa la keenaana kharash dheeraada kalifi mayso in halka lagula kala wareegaya la caddeeyo heshiiska lagu dhex sheegaa shardi maaha halkee lagula kala wareegaya markaa halkuu heshiisu ka dhacay waay marka almadhab markuu le khilaaf badan oo sabcatu uruq baa ku jira ariiqa markaa raajixaana kan ayay ka dhigeen waa hadduu yahay salamku muajal mid shaygii muddo loo qabtay laakiin hadduu yahay xaalan mid markii horeba lagu heshiiyey shaygii inuu markaaba keeno dee tan looma baahnaba wayasixu wuu ansaxayaa beycu salamkii xaalan xaalo uu yahay mid lagu heshiiyey inuu hadda shaygii keeno wa muajalan xaalo uu yahay mid lagu heshiiyey shaygii in muddo loo qabto labadaba uu ku ansaxaya fain alaqa haddaan labada midnaba la sheegin haddaad keenaysaa iyo muddadaasaad ku keenaysaa midnaba haddaan la odhan in caqad heshiiskaasi uu guntamayaa xaalan isagoo ah mid markaa la kala qaadanayo markaaba qofkii laga rabo waayo laba masale isee kaa khaldamin masalada ku saabsan tacyiinka iyo masalada ku saabsan xuluulka iyo ta'jiilka beycu salam shay mucayana kuma ansaxaya baynu ihi soo ma taasi waa masalo halkaa iskaga tiiri iyada shay mawsuufa unbuu ku ansaxayay oo fi dima ah lakin shay mucayana kuma ansaxahay taniye kaa khaldamin waa mas'alo kale tani shaygii mar walba waa mawsuuf qofka iibinayaanu dumadiida saaran yahay laakiin inuu inuu isagoo muajala ansaxayana khilaaf ma leh waaba sida asalka waa beycu salam in lacagtiina loo qadimo alaabtiina laga sugo muddo loo qabto mas'alada soo korodhay waxay tahay xaalan ma ansaxaya waxaan kuu qadimay kun doolar ood iigu keento waxa weeyaan tan sonkora oo nooca iyo nooca iyo nooca iyo noocaasa hadda ad ii keento ku ansaxaya sidaa shaaficiya waxay yidhahdeen wuu ku ansaxaya ida kaana muslimu fiihi mawjuuda waxa sidaa lagu kala iibsanaya de hadduu wax mawjuud oo jira hadduu doono majliska ha ka maqnaado laakiin wax jira waa inu dee markaaba lasoo helayo waxaanay u daliishadeen waxay idhaahdeen beycu salam wuxuu ku ansaxaa shay muajal oo muddaysan oo muddo dabadeed qofkii lacagta bixiye loo keenayo dee taa waxaa kasii mudan inuu ku ansaxo shay hadda la kala qaadanayo hadda in la kala qaato lagu heshiiyey waayo labada keebaa qararka ka fog shayga beycu salam lagu kala iibsaday isagoo mawsuufa la kala iibsadee lagu heshiiyey lakiin hadda inuu keeno mise shayga muajalkaa ee muddaysan kan xaalkaa ee hadda in la kala qaato lagu heshiiyey ayaa qararka ka fog saddexda madhabo kale waxay dhahdeen waa mamnuuc waxay idhahdeen laa yakunu xaalan shay hadda la kala qaadanayo kuma ansaxayo laabudda waa inuu shaygu muajal noqdo muddo ha yaraato ama ha badnaatee ha dheeraatee ama ha fogaatee waa in muddo lagu heshiiyo shayga lagu keenayo waxaanay daliishadeen xadiidka man aslama fii shayin falyusli fii kaylin macluum wasin macluum wa ajalin macluum sida kaylkii wasniga loo sheegaa muddadana loo sheegay oo xadiidku wuxuu tilmaamaya an yakuuna muslimu fiihi muajalan ayb shaaficiye waxay idhahdeen ilaa ajalin macluum waxaa loo jeedaa haddii uu muddo leeya muddadu waa inay macluum noqoto ee macnaheedu maaha mar walba waa in muddo lahaado macnaheedu maaha saddexda madhabo kale saas ayay ku tegeen su-aasha imanaysa waxay tahay faa'iidada salam loo looga dhigaya waa maxay miya si caadiya loo kala iibsado hadduu xaalan yahay shay lagu heshiiye hadda in la kala qaato maxaa salam looga dhigaya waxay leeyihin faa'idaa ku jirta faa'iidadu waxa weeye waxaa beyc looga leexday salam loogu leexday xaal ah oo hadda shaygii la kala qaadanayo waa lijawaasi alcaqdi maca khaybati lmabiic iib caadiya meel lagu kala iibsan karaa shay maqan waa maya lakin shay maqan maxaa lagu kala iibsan karaa beycu salam shaygii oo hadda ii keen la leeyahay beycu salam in lagu kala iibsado faa'iida ku jirtaa waa in isagoo maqan la kala iibsan karo soo waadix maa taas arrinka labaadna waa alamnu min alinfisaakhi ila shaygii sida caadigaa loo kala iibsanayo waxaynu nidhi waa in la arkayo soo maha haddii la idhaahdo shaygaasaan kaa iibinayaa intaasaan kaa siinayaa shaygii mee gurigaygu yaalla soo noqon maysa la horta soo qaad waynu aragnee ken fursad baa taagan oo qofkan shayga iibinayaa wuxuu ka baqanaya inuu iibkaasi seego ama kan iibsanayaa ka baqanaya iibkaasi inuu dhaafo markaasaa shaygii oo maqan si uu iibsan karo ayuu iibkii muxuu ka dhigayaa beycu salam labadaa faa'idaa ku jira fa in alaqa incaqada xaalan buuhi hadduu idhaahdo waxaan kuu qadimay lacagtaas oon shayga sifada iyo sifadaa le kuugu qadimay inaad iga siiso oo aanu odhan hadda keen muddana aanu u qaban labada tee buu udhacaya xaalan buu udhacayaa buuhi dee asalka iibkaaba sidaasaba oo haddii shay la kala iibsado oo aan la sheegin lacagta goorta la kala qaadanayo ma aha in deyn lagu heshiiyey ee waa in lacagta qofka markaaba laga rabo kana waa lamid buu leeyahy waqiila waxa laa yancaqidu ma laa yancaqidu xaalan haddaan muddo la sheegin maba guntamayaba oo iibkaasi maba ansaxayaba waa inuu labada mid maro ayuu leeyahy qiilkani waa inu muajal noqdo muddadii la sheego ama waa inuu xaalla noqdo hadda in la kala qaadanayo lagu heshiiyo haddaan midnaba la sheegin asalkiisii baa jiidanaya oo ahaa inuu shaygu muddo leeyahy muddadiina lama sheegin soo maaha mudda majhuula bay noqonaysaa baycu salam muddadiisu ay majhuul tahayna waa baail hada laa yancaqid buu leeyahy waayo wayushtarad waxaa la shardiyaa oo kale alcilmu bilajali in muddada la garanayo haddii muddo loo qabto waa in muddada laysla garanayo oo laguma mudayn muddo la-aan laguma kala iibsa waxaan ujeedaa muddo laguma mudayn karo muddo aan la garanayn inta ay noqon doonto ma odhan karo waxaan kuu qadimay lacagta intaa leeg aan kugu qadimay hadhuur qadarkiisu intaa yahay oo ka sanadkan soo go-a sanadkan goor soo go-i doono inuu soo go-i doono ayaa garanaya waa muddo majhuula ama markay xujaajtu soo noqdaan xujaajtu goormay soo noqonayaan diyaarad ba in la waaya waa dhici karta ama bad xidhan u dhaco halka ay ku xadhibaan waayo ama ilaa markaa ilaa ma aad ka helayso xooliyo lacag goorta xooliyo lacag heli doona ayaa garanaya marka mar haddii muddo laysu qabtay oo shaygii muddo loo yeelay muddadu waa inay noqoto mid laysla garanay si aan hadhow laysu qabsan fain cayan haddaba hadduu cayimo shuhuur alcarabi bilihii carabta oo kuwan dee islaamkuna uu isticmaalay muxaram ka bilaabmaa udhaahdo bisha muxaram kowdeeda tusaalahaan aw ilfursi ama reer furus bilahooda xuseyraan iyo waxa noocaasa imika lafteeda waa la isticmaalay oo bilaha magacyadaa leh aw iruumi ama bilihii reer ruum oo reer yuruba january iyo february iyo march iyo abriil iyo kuwaas hadduu cayimo jaaza way banaantay waayo bilahaasoo dhan waa la yaqaanaa hadduu dhaa waxa weeyaan ogos kowdeeda aad ii keento dee ogos kowdeeda waa la yaqaanaa sooma ama xuseyraan labadeeda waa la isla garanaya ama u dhahdo muxaram safar soddonkeeda waa la isla garanaya bilaha in la isticmaalaa ma banaanta mise ma banaana waa masale kale taas laakiin hadda heshiiska sida uu ku ansaxaya waay wain alaqa buu yihi haddii bishii uu ilaaqo oo bil carbeedna ma sheegin bil furusna ma sheegin bil ruuna ma sheegina bilun buu yihi ama shan biloodun buu yihi xumila waxaa lagu fasiri cala alhilaaliy bilahan dhasha ee bisha kuweya bilaha carabta ah ta shamsiga ah lagu fasiri maayo waayo dee wuxuu waktigu ka hadlayo curfigaa saaha oo wuxuu dad caraba oo dee bilaha carbeed isticmaalayay ayuu ka hadlay markaa curfigoodii masalada ku bineeyey lakin hadda curfigaas wuu isbedelay fatwaduna way isbedeshaa bitagayuri zamaan waktigoo isbedelay awgii waktigoo isbedelay maxaa looga jeeda ma sanado kalea markaa lagu jiraa kuwii horaana intaa loogama jeedo waxaa looga jeeda wixii axkaamta lagu dhiso isbedelay curfi baa tusaalaan isbedelay waktigaa curfi baa jiray kaasaa xukumkii lagu dhisay curfigii baa isbedelo mid kalea soo bedelay dee xukumkii curfigaaro lagu dhisay waa la bedelaya curfigan dambaa xukumkii lagu bineynaya lagu dhisaya marka imika innaga oo kale marka beledkeena la eego hadduu idhaha waxaan kuu qadimay lacagta intaa leeg aan kugu qadimay xoolaha ama raashinka sifadiisii uu sheegay ood ii keento shan bilood kadib curfigeena bilahaas waa kuwe yaa isticmaalaba bilahan carabtaee hilaaliga dhasha marka rabadaan iyo xaj iyo la gaadhun baynu xusuusanaa sooma inta kaleo dhan bilaha heshiisyada lagu galaa waa kuwa reer ruum ayaa lagu galaa january february december kuwaas wey kuwaasaa lagu galaa marka mar walba curfigeedaa la eegaya waktigaa curfigii jiray inbuu ka waramay musanifku raxima llahu tacaala fain inkasara haddii uu jabo shahrun bil oo sida bishu u jabtay yaana bil dhexdeed ba heshiiskan la galay markaa dee bil buuxdo noqon maysa sooma labaatankii bisha heshiiska la galay toban cisho hadhay sooma ee bishii gebigeeda ka hadhay waa shahrun munkasir shahr kaamila maaha maxaa la yeeli marka horena bilaa lagu heshiyey saddex bilood ama shan bilood ama afar bilood kadib xasiba wuu xisaabin albaaqiya inta hadhay bilaahilati bilaha dhalanaya ayuu ku xisaabin horta inoo dambaysii bishan iyadu kala dhiman saddex bilood buu hi labada bilooda kale markay bishu bilata ayaa laga bilaabaya markay dhamaataa la odhanayaa waa bil tii kalena markay bishu bilata ayaa kow laga odhanaya markay dhamaatana waa bil baa la odhanaya laba bilood saama ku dhamaadeen tii saddexaad baa harhsan bil dhexdeed baa laga bilaabay soo ma toban cishaa tusaaleahaan bishaa laga soo gaadhay maxaa hadhay waa la buuxinayaa labaatan baa hadhay labaatankaa bisha afraad baa laga buuxinaya ila haddaynu idhaahno bishaa hore labaatan baa ka dhinnaa ta labaad labaatan kaga buuxi ta labaad ta saddexaad labaatan kaga buuxi bilihii oo dhan wada munkasir bay noqonayaan kuwo wada jaban oo dhamaystirnayn ee labada bilood ee dambe tusaale aynu keennay bilo dhamaystiran oo bilowgeedu laga bilaabo waa laga dhigaya bishii koowaad ee dhexdeeda heshiiska la galay ee kala dhinnaydna labadaa bilood marka la dhameeyo tusaaleheenna ayaa ta ka dambaysa laga buuxinaya waadix mata waay watumima waa la dhamaystiri alawelu bishii hore kala jabnayd halaaثiina soddon baa lagu dhamaystiri doonaa wuxuu yihi walasaxu wa sixatu taأjiilihi in lagu mudeeyo iibkan inay banaanto ay ansaxayso bilciidi ciiddi in lagu mudeeyo iyo wajumaada oo inuu yidhaho tusaale ahaan lacagtaasaan kuu qadimay alaabtaas sifadaale baan kugu qadimay ciiddaanad keenaysa ciidda way banaantay way ciiddu de waa maalin cayiman oo ciid ulfitri waa kowda shawaal ciid uladxaana waa tobanka bisha dilxija marka labadii teebaa laga dhigaya dee marba ta soo horeysa un haddii ciid ulfitri soo horeyso waa inuu ciid ulfitri keeno waay haddii ciid ulfitri iyadoo la dhaafay heshiiskan la galayna dee ciid uladxa ayuunbay noqonaysaa liyadaa soo horeynaysa jumaada hadduu dha jumaada waa la yaqaan jumaada alula iyo jumaada alaakhir labadaa bilood baa jira marka waa lagu mudayn karaa wayuxmalu waxaa lagu fasiri jumaadada iyo ciiddaba cala alawali ta hore oo jumaadada horun bay noqon ciiddana ciidda horey noqon doonta wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alihi waasxaabihi ajmaciin